bismi illaahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan akhyaarta hawada inaga dhegaysanaysaa meel walbo aad joogtaan waxaan ahay cabdicasiis cabdulleh qodobada caawa aad maqli doontaana warka iyo idaacadda jowhar waxaa ugu door karoon madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo khudbad uu ka jeediyey dooxa kaga hadlay amniga soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa guddoomiyey shirka soo bandhigista iyo dardargelinta mashruuca biyomareenada magaalada muqdisho madaxweynihii hore ee kumeel gaarka soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oona sii daro ku tilmaamay wixii maanta ka dhacay baarlamaanka federaalka soomaaliya maamulka somalilan oo ku baxay colaad ka taagan gobolka owdal akhbaara diwaddana caawa waxaad ku maqli doontaan qatar iyo iiraan oo ka wada hadlaya xiisada gobolka bariga dhexe qodobadaas iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan ee u diyaargarooba
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
mar kale habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leeyahay saaxiibayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada caawa warkayga kuwii ugu door korona haatanna kusoo dhawaada ayagii oo faahfaahsan aan ku horeynay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa khudbad uu ka jeedinayo dooxa kaga hadlay amniga soomaaliya cabdicasiis saciid ayaa faahfaahinaya
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka jeedinayay shirka madasha aljaziira ee ka qabsoomay magaalada dooxa ee dalka qatar ayaa waxa uu ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin xaaladda amni ee soomaaliya dagaalka ka dhanka ah al-shabaab iyo daacish iyo arrimo kale madaxweyne xasan sheekh ayaa sheegay inay dagaal kula jiraan argagixiso caalami ah oo caqabad ku ah xasiloonida iyo nabadda soomaaliya iyo guud ahaan caalamka maruu ka hadlayay arrimaha dagaalka al-shabaab waxa uu yidhi
excellences ladies and gentlemen in somalia we are proudly contributing to regional security and stability by bravely continuing the successful fight against international terrorism in our country through a systemic military, ideological, and financial strategy of action. We are actively defeating the twin criminals of Al Qaeda and ISIS. Our sacrifices in this endeavor are not for Somalia alone. It is for the security and stability of all particularly in our region and the wider world.
mudanayaal iyo marwooyin soomaaliya waxay qayb ka tahay dadaalada nabadda iyo xasiloonida waxay si geesinimada uga qayb qaadatay dagaalka lagula jiro argagixisada caalamiga ah ee kusoo duushay dalkeenna dagaalkaas waxaan ku wajahnay saddex qayb oo kale ah dagaal milatari mid dhaqaale iyo mid feker waxaan si muuqata uga adkaanay dambiilayaasha daacish iyo alqaacida oo khatar ku ah nabadda dalkeenna iyo caalamka dhinaca kale madaxweyne xasan sheekh waxauu mar kale si adag kaga hadlay fargelinta yuhuudda ay ku samaysay madax banaanida soomaaliya isagoo sheegay in israa'il ay ku xadgudubtay qawaaniinta caalamiga ah ayna khatar ku tahay nabadda caalamka however the red sea security remain challenged by regional tensions destabilizing geopolitical posturing and dangerous meddling like in the case of israel illegally interfering with somalia's sovereignty and territorial integrity in December last year.
si kastaba ha ahaatee badda cas waxay wajahaysaa dhibaatooyin ka dhashay khilaafaadka siyaasadeed kuwa juqraafi sida faragelintii israa'il ay ku samaysay soomaaliya bishii disembar sanadkii hore tani gebi ahaanba waa khalad waxay jebinaysaa sharciyada caalamiga ah waxay dhibaato ku tahay xasiloonida amniga ganacsiga afrika iyo badda cas tani ma ahan faragelin ay ku samaysay soomaaliya oo keliya waxay sidoo kale jebinaysaa qawaaniinta caalamiga ah ee afrika iyo xuduudihii hore loogu sameeyey dalalka africa however the red sea security remain challenged by regional tensions destabilizing geopolitical posturing and dangerous meddling like in the case of israel illegally interfering with somalia's sovereignty and territorial integrity in december last year si kastaba haatee madaxweyne xasan sheekh ayaa dhowr jeer waxauu si adag kaga hadlay arrimaha ku aadan dagaalka al-shabaab iyo fargelintii bishii december sanadkii hore laba kun shan labaatan ay ku samaysay israel madax banaanida soomaaliya xilligaa oo ay tilmaantay inay aqoonsatay gobollada waqooyi ee soomaaliya ayna u aqoonsatay dal madax bannaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa guddoomiyey shirka soo bandhigista iyo dardargelinta mashruuca biyomareenada magaalada muqdisho maxamed cali ayaa warkaani magaalada muqdisho nooga soo diray
ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa maanta guddoomiyey shirka soo bandhigista iyo dardargelinta mashruuca biyomareenada magaalada muqdisho kaasoo looga hadlay xaluhelidda dhibaatooyinka ka dhasha fatahaadaha iyo saamaynta ay ku leeyihiin nolosha iyo caafimaadka bulshada caasimadda guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa shirka ka jeediyey warbixin faahfaahsan oo ku saabsan xaaladda guud ee biyomareenada magaalada muqdisho caqabadaha jira iyo sida fatahaaduhu u saameeyeen nolosh maalmeedka iyo caafimaadka dadweynaha wasiirka howlaha guud iyo dibudhiska xukuumadda soomaaliya ayaa shirka la wadaagay qorshaha guud ee biyomareenada magaalada isaga oo sharaxay habdhiska jihada farsamo iyo himilooyinka laga leeyahay hirgelinta mashruucan wasaaradda maaliyadda ayaa laga dhegaystay warbixin ku saabsan maalgelinta mashruuca heerka taageerada dhaqaale ee la heli karo iyo baahida loo qabo taageero dheeraad ah si mashruucu u noqdo mid midho dhal ah intii uu socday shirkan injineerada diyaariyey naqshadda mashruuca ayaa soo bandhigay qaabka dhismaha biyomareenada magaalada muqdisho heerarka farsamo ee loo marayo iyo tallaabooyinka muhiimka ah ee la qaadayo inta lagu guda jiro fulinta mashruucan wasiirka howlaha guud iyo dibdhiska xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayuub ismaaciil ayaa markii shirku soo gabagaboobay waxa uu la wadaagay warbaahinta faahfaahinta shirka iyo muhiimadda uu lahaa goordhow waxaa noogu soo dhammaaday xafiiskii ra-iisul wasaaraha shir uu shir guddoominayey ra-isul wasaaraha jamhuuriyadda mudane xamse cabdi barre ay ka soo qayb galeen duqa magaalada muqdisho wasaarado dhowr ah oo ay hormuud ka ahayd wasaaradda howlaha guriyeynta iyo dibdhiska maanta shirkeenna wuxuu daarnaa soo bandhigidda nashqad loo sameeyey in faceka koowaad lagu bilaabo dhismaha biyoxireennada caasimadda runtii qiimeynta guud aan wasaarad ahaan samaynay annagoo gobolka banaadir kaashanayno lacagta ku baxaysaa in magaalada muqdisho ay gebi ahaanba degmooyinkeeda ay helaan biyo mareenno dhammaystiran waxay ku baxaysaa lacag ku dhow sagaal boqol oo milyan oo dollar waa lacag aada u fara badan oo hadda aanan haynin laakiin waxaan isweydiinay sidee loo bilaabi karaa inta awooddeenna ah ama dowlad ahaan waxa aan haysano ama beesha caalamka iyo deeqbixiyaasha waxay naga taageeri karaan marka hadda waxaan rabnaa inaan bilowno shaqadii koowaad waxaa la iskugu yeeray wasaaradihii shaqada nala wadaagi lahaa waxaan gelayno waa fulintii shaqada in meelihii la diyaariyo biyomeereenadan waxay noqon doonaan kuwo dhulka hoostiisa mara oo badda ku shuba saad ka warqabtaa caasimaddii way ballaaratay dhismooyinkii waa bateen waxaan ka hortegaynaa in ay iyadoo la eegayo cimiladan dunida ee maalin maalinta kasii daraysa in aan u diyaargarowno xilli hore in magaaladan loo bilaabo ama la dhiso qaybtii koowaad iyo mareenadaas runtii shirka si fiican noogu soo dhammaaday waxaan rabnaa in aan sida u dhaqsiyaha badan aan shaqooyinkaa bilowno annagoo kaashanayna ama shaqadaas ay nala wadaagayaan inta badan gobolka banaadir marka waxaan rajeynayna insha allah inuu aan sii wadno maalinba meeshii ay gaari karto la gaarsiiyo waxaana runtii usoo jeedinayaa ummadda soomaaliyeed khaasatan dadka caasimadan degan iyo ganacsatada inay qayb ka noqdaan sababtoo ah dunidu marka adiga aad wax haystay wax kugu dari kartaa marka waxaan rabnaa in ay jeebkooda wax ka bixiyaan si wixii kale aan deeqbixiyaasha kasoo heli lahayn aan wax iskugu darno shaqadiina ay noogu sii laba jibaaranto saad ka warqabta biyaxyeenkii etoobiya lacag badan ay ku baxaysay waxaa bixiyay shacabka etoobiya marka waxaan rabnaa inaan tusaalooyin usoo qaadano dunida wax laga sameeyey inaan annaga maalin kasta aan aan aan lacagahan aan jibad u raadinayno ay soo cuslaatay adduunka sidoo uu ka gudbay qof walba wixii uu haystay inuu bixiyo ma ogolo marka waxaan rabnaa inaan gudaha wix laga soo saari karana laga soo saaro oo shacabka caasimadda iyo ummadda soomaalida ganacsatada ay bixiyaan si aan ugu darno wixii deeqbixiyaasha laga soo helo marka waxaan rabnaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan bilaabno shaqadaas insha allah waxaan rajeynayaa in caasimada ay hesho biyo xiranno fiican mashruucan faceka koowaad oo iisheeg laba qayb ah qaybta hadda aan diyaarinay oon soo bandhignay waa ilaa lix boqol ilaa sideed boqol oo mitir inta udhexayso oo toddobiyi toban milyan oo dollar ku baxayso waxaan rabnaa inaan kaasii ballaarino oon ka dhigna ilaa afar kilomitir oo lacaga ku qiyaasayno dhowr iyo konton milyan ilaa lixdan milyan oo dollar inay ku baxdo mashruucanna waxa uu qayb ka yahay mashruuca aan wasaaradda howlaha guud qayb ka ah oo hoostaga oo nagaal la dhaho oo ka shaqeeya dhammaan dowlad goboleedyada dalka kaas oo xoogga saara in uu hormariyo lana shaqeeyo dowladaha hoose ee dalka oo dhan marka waxaan rabnaa projectgan waa mid ballaaran oo inta badan maalgeliyo deeqbixiyaasha laakiin si khaasa waxaa gacanta uga haya bangiga adduunka marka waxaan rajaynaynaa insha allah inaan sida u dhaqsiyaha badan bilowno inuu noo guuleysto oo aan ku guuleysano waa rajeynayna madaxweynihii hore ee ku-meel gaarka soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo nasiib daro ku tilmaamay wixii maanta ka dhacay baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xuseen maxamed ayaa faahfaahinaya madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa si adag uga hadlay buuqii ka dhacay xarunta golaha shacabka isaga oona sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu burburiyey nidaamka dowladnimada dalka war-saxaafadeed oo uu soo saaray shariif sheekh axmed ayaana u qornaa sida tan waa mas-uuliyad darro waxaa golaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo muraayada u ahaa dalka mana ahan suurtagal in horteena lagu burburiyo hanaanka dowlad dhiska ee dalkeena ee meel fog laga keenaya waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ugu yeeraynaa inuu ku soo laabto xayndaabka dowladnimada iyo weliba sarreynta sharciga meelna iska dhigo damaca shakhsiga ah ee uu ku laalay heshiiskii bulshada oo ah dastuurka ku-meelgaarka dowladda federaalk soomaaliya arkaanta dowladnimo waxaa ugu muhiimsan isla xisaabtan iyo weliba daahfurnaan waxaana sidoo kale wax laga xumaado ah habdhaqan hanaanka baarlamaanka oo ku milmay damaca madaxtooyada ee qariska tuurkaahi sida loola dhaqmay xildhibaanada qaranka iyo weliba warbaahinta xorta ah waa calaamad kale oo hababa yaraatee aan raad ku lahayn dowlad wanaagga waxaa horey loola yaabanaa diiwaangelinta halka dhinaca iyo weliba doorasho kusheegii qoriga ah caaradiisa lagu wadaya waana ayaan darro kale indhaha bulshada soomaaliyeed hortooda lagu burburinayo maanta baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ugu dambayn waxaan ugu baaqaynaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu waaqaco uu ku soo laabto kana sheego sidii looga heshiin lahaa doorasho la isla ogol yahay wakhtigeedana ku dhacda waxaana war-saxaafadeedkaasi soo saaray madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed isaga oona si adag uga hadlay xaaladda baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyey si weyn u taagneed buuqeeda maamulka somalilan oo ku baxay colaad ka taagan gobolka awdal daahir bashiir ayaa faahfaahinayo maamulka somalilan ayaa xal u raadinaya dagaaladii dhowaan ka dhacay deegaanka lughaye ee gobolka awdal wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka somalilan ayaa maanta la kulmay guddi ka socday golaha guurtada ee maamulkaasi guddigani ka socday golaha guurtada ayaana waxa uu kulan la qaatay xukuumadda maamulka somalilan iyadoo wasiirka iyo guddiga guurtadana ay ka wada hadleen sida xal waara looga gaari lahaa dagaalada kusoo laabtay deegaanka lughaye ee gobolka awdal wafdigan ayaa sidoo kale la kulmay qaar ka mid ah xukuumadda somalilan oo hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha iyo sidoo kale amniga cabdalla maxamed carab si looga wada hadlo xal ujeedida iyo sidoo kale heshisiinta labada beelood ee walaalaha ah ee dhowaan ku dagaalamay deegaanada hoostaga gobolka awdal wasiirka arrimaha gudaha iyo sidoo kale amniga ee somalilan iyo sidoo kale xubnaha guddiga ka socday golaha guurtada ayaa la sheegayaa in ay ku howlan yihiin sidii beelaha walaalaha ah ee dhowaan ku dagaalamay deegaanadaas ka tirsan gobolka awdal xal waare looga gaari lahaa islamarkaana dhammaanba deegaanadaasi nabad lagu soo dabaali lahaa si kastaba atee dhowaan ayay ahayd markii dagaalo lagu riiqmay ay ka dhaceen deegaanka lagu hayay gobolka awdal halkaasi ay ku dagaalameen laba maleeshiyo beeleed oo walaalaa dagaaladaas oo salka ku hayaan oyan qabiiliy sidoo kale muran xagga dhulka ah oo in muddaa soo jiitamayey se yeeshee somalilan ayaa sheegtay in dagaaladaasi kusoo afjari doonto qaab wada hadallaa iyo sidoo kale saafgarad iyagona dhammaanba beelaha walaalaha ee ku dagaalamay deegaanadaasina ugu baaqay in ay nabadda ka qayb qaataan islamarkaana ay ka tanaasulaan wax kastaoo colaad keeni karaa
dhegeystayaal weli waxaad la socotaan warka habeen idaacadda jowhar markana akhbaaraadka caalamka cabaas arkaaji oo booqasho ku jooga qatar ayaa la kulmay maxamed bin cabdiraxmaan bin jaasim altani ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda ee qatar sida ay sheegeen warbaahinta qatar kulankaani ayaa looga hadlayey dadaalada socda ee loogu yareynayo xiisada gobolka ra-iisul wasaaraha qatar waxa uu soo dhoweeyey wadahadalada u dhexeeya maraykanka iyo jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan ee lagu qabtay moscow isaga oo muujiyey rajo ah isaga oo muujiyey rajo ah in wadahadalladani ay keeni doonaan heshiis dhammaystiran oo dan u ah labada dhinac islamarkaana xoojinaysa amniga iyo xasiloonida gobolka iyada oo loo marayo xaalal diblomaasiyadeed dhegeystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda jowhar intaas ayuu nu igaga iig yahay intaan warkan warkiisa xiga ku kulmi doonana sidaasiyo nabadgelyo